magaalada kismaayo ayaa laga dahfuray mashruuca wa gargaarka walaalaha reer falastiin gaar ahaan kuwa reer khaza waa mashruuc loogu talagalay in gargaar biniaadnimo lagu arooriyo walaalahena reer falastiin culammada degmada kismaayo ayaa hormuud u ah mashruucan waxayna bulshada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa reer jubbaland ugu baaqeen inay ka qayb qaataan gurmadka walaalahen reer falastiin oo dhibaatooyin iyo duqeymo ay ku hayaan israa'iil iyo dowladaha garabkeeda culammada degmada kismaayo ayaa waxaa dadka soomaaliyeed ay ka codsadeen inay si buuxda uga qayb qaataan taakulaynta walaalahen reer falastiin maanta dadka muslimiinta ahee khaza ku nool ee uu isugu tegey cadowgii ilaahay cadowgii islaamka iyo cadowgii muslimiinta ay isugu tageen ay isu bahaysteen ee ay dil iyo gaajayn iyo dhibaato iyo wax walba ay u geysteen dadkaas in qof kasta oo muslima waxa awooddiisa ah ee uu tari karo ee uu geysan karo waajib cayn ay ku tahay marka waxaan naftannada iyo ummadda muslimiintaaba ugu baaqaynaa in aynu ka qayb qaadanno oo aynu dadkaas yacna waxaa weeye wax alla waxaan heli karno duco iyo gacan intaba maalkeenna aan bixinno oo aan dadkaa u gargaarno oo aan akoonnadaas la furay aan ku soo ridno waxay awooddeenna ah baaqaasi wuxuu ku saabsan yahay dadka walaalaheenaha muslimiinta aha dhibaataysan ee khaza waayo ku dhibaataysan ee gaaloo dhan ay isugu tageen ee cadaaban ciqaaban intii dhib bani aadam adduunka lagu mariyoo dhan la isugu geeyey gaar ahaanna gaajo haddana loo sii laynhayo intii noolayd muslimiintu meelay joogaanba waa ka cudwin waaxidin suu nabigeennu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo haddaan mu'miniin quman nahay innama almu'minuuna ikhwatun ilaahay suu yidhi mu'miniintu waa un walaalo ama nabigeenu yidhi عليه الصلاة والسلام ترى المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى xaqiiqdii dadka reer khaza ee muddada labaatanka bilood ka badan cadaawuhu isugu tegey ee maal iyo mood waxay lahaayeen la baabi'iyey la xasuuqay loo kala aabayeelin caruur ciroole dumar rag waayeello intaba dadkaas imtixaanka iyo dhibaatada ku dhacday xaqiiqdii qof kasta oo muslin ah soomaali keliya iyo reer kismaayo keliya ma ahane qof kasta oo muslina oo caalamka ku nool xujo ayay ku tahay waa imtixaan aad u weyn oo muslimiinta maanta hor yaalla qof ka bixi kara oo cudurdaar heli kara haba yaraateena ma jiro